bismi illaahi raxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtiin kusoo dhowaada qodobada warka subax ee raadiyo cadaada saaki kuwooda ugu dooroon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kulan la qaatay dhallinyaradii ka qayb gashay shirweyne ee dhallinyarada qaranka dardaaranna u jeediyey xiisad siyaasadeed oo muddooyinkii dambe ka taagneyd magaalada buulaberde ee gobolka hiiraan oo xal laga gaari raba si loo soo abjiray khilaafka maalmihii lasoo dhaafay taagnaa wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo cashir sharaf u samaysay diblomaasiyiin u dhashay dalka swiden kalana hadashay tayeenta aqoonta shaqaalaha wasaaradda guddoomiyaha gobolka banaadir oo shir guddoomiye shirka guddoomiyaasha gobolka banaadir warbixina ka dhagaystay guddoomiyaasha degmooyinka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo kulan la qaatay safiirka dalka maraykanka u qaabilsan dalkeena soomaaliya guddiga doorashooyinka dowladaha hoose ee maamulka puntland oo ku dhawaaqa xilliga la qabanayo doorashadaasi qodobada caalamkana waxaad maqli doontay ra-iisul wasaaraha dalka kanada oo lagu qabtay isagoo trump xabanaya qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku dhagaysan doontiin warka subax ee raadiyo cadada iminkase
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay shanta bisha labiyo tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warkaa oo dhan saakanigo maad nuure axmed ayaa la diyaaray kusoo dhowaada qodobadeed maqasheen oo intaasi ka fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan la qaatay dhallinyaradii ka qayb gashay shirweynihii dhallinyarada qaranka dardaaranna u jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan casho sharafa ku maamuusay dhallinyaradii ka socotay daladaha ururada heer qaran iyo heer dowlad goboleed oo ka qayb galay shirweynaha qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed ee laba kun iyo toban iyo sagaalka madaxweynaha ayaa uga xog warramay dhallinyarada qorshaha ku qotoma awoodsiinta siyaasadda iyo dhaqaalaha dhallinyarada kuwaas oo dowladda ay ku bixinayso horumarinta xoojinta kaalinteedu ay ku leeyihiin hoggaanka dalka waxaan haata u soconnaa in aan shacabka soomaaliyeed ee dhallinyarada u badan aan u soo celinno talada dalka taladaas oo ka bilaabanaysa doorashada dhankooda dhallinyarada soomaaliyeed waa inay naftooda kula xisaabtamaan dadaalka ay dalkooda gelinayaan iyo gacanta ay ka geysanayaan horumarka iyo dowladnimada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xusay in tallaabooyinka ay qaadaysa dowladda adkeynta midnimada madax bannaanida dalka ay horseeday dib u soo celinta maqaamka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin gobolka iyo guud ahaan caalamka inta uu kulanka socday wasiirka cayaaraha iyo dhallinyarada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe khadiija maxamed deeriya ayaa la wadaagtay madaxweynaha nuxurka shirkii qaran ee dhallinyarada ee horumarka ay ku tallaabsadeen dhallinyarada soomaaliyeed sannadyadii lasoo dhaafay aragtida ku aadan qorshayaasha dowladda iyo caqabadaha heer heer dowlad goboleed iyo heer federaal oo ay tahay in xalkeeda wadajir looga shaqeeyo cashe sharafkan maamuuskaha waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed finish agaasimaha madaxtooyada soomaaliya dr agaasimaha madaxtooyada doctor nuur deeriye xirsi fuursade maareeyaha wakaaladda horumarinta dhismaha soomaaliya sareeye guuto bashiir maxamed jaamac xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya maamulka ciyaartooyo kooxda soomaaliyeed ee dalka austraeliya oo dalku yimid howlo safar iyo in ay tartamo ciyaareed oo sare u qaadaya isdhexgalka bulshada ay la yeeshaan ciyaartooyda gudaha dalka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa cashe sharaf u samaysay diblomaasiyiin u dhashay dalka sweden kalana hadashay tayeenta aqoonta shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda
arbert hotel arbert hotel iyo diblomaasiyiin ka yimid dalka sweden gaar ahaan maxadka loo yaqaano maxadka for bernades academy oo u yimid inay tababar siiyaan diblomaasiyiinta soomaaliya ee tababar ku saabsan ee, policy formulation iyo leadership ee, kaasoo socoday ee, saddex beri labadii ilaa afartii ee, bisha disembar soconaya ee, waxaanu casho sharafta wasaaradda u samaysay khubaradaas iyagu isa soo xilqaamay iyo maxadkaas noo soo diray si ay ay wasaaradda arrimaha dibadda ay ugu kaalmeeyaan oo ugu eh, garab istaagaan sidii eh, diblomaasiyiinteeda eh, loo gaarsiin lahaa heer sare aqoontooda tayada aqoontooda diblomaasiyadeed waxaannu aada ugu mahadnaqaynaa oo caawana aanu u cabiray sidaan eh, uga mahadhayno eh, dalka sweden xukuumaddiisa iyo maxadka eh, f b a ee sweden waxaa shir kasoo eh, cashada ka soo qayb galay eh, sarasyo dhowra eh, ambaashadooro eh, xildhibaano iyo wasiiro iyo dad kale oo badan oo soomaaliyadana soo sharfay Eh, tani waxay tilmaan u tahay horumarka wasaaradda arrimaha dibadda iyo dalka soomaaliya ay ka sameynayaan eh, dhanka diblomaasiyadda iyo tayeynta aqoonta iyo waxqabadka eh, diblomaasiyiinta wasaaradda Eh, airport hotel eh, ee ku yaala xalane oo caawa casho sharaf wasaaradda arrimaha dibaddu ay ugu samaysay eh, khubaraa iyo diblomaasiyiin eh, is- ka yimid dalka sweden eh, gaar ahaan maxadka loo yaqaano maxadka for bernades
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay safiirka dalka maraykanka u qaabilsan dalkeena soomaaliya caliise cali xuseen ayaa faahfaahinaysa warkan
Ali cabdiraxmaan ducaale beyle iyo safiirka maraykanka ee soomaaliya ambasador donald mamata ayaa kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulanka ayaa looga wada hadlay howlaha dib u habeynta maaliyadda ee dalka iyo horumarinta laga sameeyey barnaamijka deencafinta ee i m f iyo ay hormuudka ka tahay wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ambasador yamamuta ayaa sidoo kale wasaaradda maaliyadda ku bogaadiyey hindisa sharciyeedka dhaqaale ee dhowaan labada aqal ee baarlamaanka dalka meel mariyey ay ka mid yihiin kan iibka qaran iyo furdooyinka oo ah barnaamijka deencafinta barnaamijka deencafinta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka waa mudnaanta koowaad si dadkeenna iyo dalkeenna aan u gaadhsiino horumar wanaagsan iyo barwaaqo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle
mahadsaned aniso xiisad siyaasadeed ayaa muddooyinkii dambe ka taagneed magaalada buulo barde ee gobolka hiiraan taas oo salka ku haysa xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyaha degmadaasi mid kalena loosoo magacaabay degmada buulo barde ee gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka taagneed xaalad siyaasadeed oo cakiran taas oo ka dhalatay xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyaha degmadaasi mid cusubna loosoo magacaabay bulshada degmada buulobarde ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hiirshabeelle ay marahabaabisay dhisidda golaha deegaanka ee degmadaasi maalmihii lasoo dhaafay halkaasi waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socota maamulka hiirshabeelle uu ka mid yahay la taliyaha madaxweynaha hiirshabeelle xildhibaano ka tirsan maamulkaasi ujeedka socdaalkooda ayaa ahaa in la xalliyo tabashada soo noqnoqotay ee dadka ku nool degmada buulobarde ee gobolka hiiraan oo ka jirta dhanka maamulka degmadaasi xildhibaan maxamed qaasim oo ka mid ah xildhibaanada maamulka hiirshabeelle kuna sugan degmada buulobarde ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in intii badneed afgarad lagu dhammeeyey khilaafkii muddooyinka badnaa ka taagnaa degmadaasi xildhibaanka ayaa ugu baaqay bulshada ku dhool degmada buulobarde ee gobolka hiiraan inaysan banaanbax wax soo kordhinaya islamarkaana wax kasta miiska wadahadalka lagu dhammeeyo ay tamanayaan muddo sagaal maalmood ku dhowaad ayaan joognaa magaalada bulaburte waxay la socday nin eh, la taliya ah xafiiska madaxweynaha aniga ayaan ahayn Eh, kulamo badan ayaan la yeelanay beelaha degan eh, degmada bulaburte ururka dhalinyarada ururka haweenka iskaashatooyinka intaba eh, kulamadeena is-afgal ayuu ku dhammaaday Eh, xaaladaasna meel fiican ayay noo martay Eh, shalay waxyaabaha dhacaya waxaa ka mid ahaa eh, waxyaabo kale ee meelo kale iyo wax gacmo kale ay ku jireen iyo eh, dad eh, banaanbax samaynayay ujeedadooduna aan macnaha isleeyahay hadda waxaan ku sifeeyaan aan aqoon maxaa yeelay dadku inay wada hadlaan aan ku ballamay dib hadduu jiro tiina dhibaato ayaa ka dhacday haddana waa la xaliyey oo hadda buuq kale ma jiro dhibaatada asalkan waxay ahayd maamulo la kala bedelay bulsho qaybteeda kala dhehaysa waxaa aan ku ballarnay in dowlada hoose la dhiso dad la doorto aadna badan waxay saarayeen wasaaradda arrimaha gudaha maxaa yeelay haddii daafur la sameeyey oo dowlada hoose la daafuray waxay ahayd in waxba la bedelin guddoomiyii degmadii iyo waxaa la bedelay iyo duqi magaaladii waxaa qasab noqotay marka in lasoo buuxiyo booskii buuxinta booskaasna dadka caraysan ee dhahayo dowladii hoosaan u baahannahay iyo arrimo kaloo siyaasadeed oo ku dhex jiro ayaa qaskaas keenay insha allahu dhowaanna waa gabagaboobaysa sidoo kale xildhibaan maxamed qaasim ayaa sheegay inay hadda maalmaha soo socda la filayo inuu soo gaaro degmada buulobarda wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka hiirshabeelle uuna ka mid yahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hiirshabeelle si xal looga gaaro khilaafka muddooyinkii dambe ka taagnaa degmadaasi
kulamada aan la yeelanay shalay iyo wixii ka horreeyay ahayd waxyaabihii aan ku ballanay waxay ahayd in dadkan gogoldib heshiisiin loo sameeyo madaxweynuhu yimaado furo ka horna nidaamkii maamulkii la dhammaystiro oo ninkaa dasiijo kusimaaha guddoomiyii la magacaabay la keeno kadib gogoldib heshiisiin la dhigo dadku ay wada hadlaan markii si dhaba loo wada heshiiye kadib ay go-aansadaan inay dowladii hoose dhistaan iyo in kale brocesskaas ayaan ka ballanay kuna heshiinay waana imaan doonaa insha allahu madaxweynihii dhowaan marka waxyaabo badan ayaa isdabamarsan waxaad moodaa qayb kamid a inay arrintaasi ay ku doodaysay qaybihii kalena ay fikradana qabaan taasi waxay ka dhalan kartaa marka dib u heshiisiin marka la sameeyo dadku waxay isla gartaana lagu dhisi karaa sidaad ogtahay degmada bulburt afar kilomitr oo isku weera bisha ayaa dowladda ka joogtaa ammaankii hadda qalqal haddii lasii geliyo rabitaankii bulshada meesha ka baxdo arrintaasi marka waxay keenaysaa waxyaabo badan oo amni darro ah marka waxaan ugu baaqnay inay isdejiyaan
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa shir gudoomiye shirka gudoomiyaasha gobolka banaadir warbixina ka dhageystay gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka anisa cali xuseen ayaa faahfaahinaysa warkan mar kale
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filis ayaa shir gudoomiye shirka asbuuclaha ahaa ee maamulka sare iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir shirka waxaa lagaga hadlay diyaargarowga roobabka magaalada muqdisho ciyaarta fiinaalka waaberi iyo darkiinley kor u qaadista dakhliga dowladda hoose iyo xaaladda amniga caasimadda gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa duqa muqdisho waxa ay u gudbiyeen warbixin toddobaadlaha ah ee shaqooyinka ay qabteen iyo amniga degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filis ayaa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir kula dardaarmay inay si hufan ugu adeegaan shacabkooda islamarkaana ka shaqeeyaan sugidda amniga magaalada muqdisho habeen ka hor gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuula ayaa la kulmay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmooyinka isaga oo sheegay in bilihii lasoo dhaafay lagu guulaystay sugidda amniga magaalada muqdisho ee caasimada dalka
guddiga doorashooyinka dowladaha hoose ee maamulka puntland ayaa ku dhawaaqa xilliga la qabanayo doorashadaasi aniise cali xuseen ayaa mar kale faahfaahinaysa
guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka puntland ayaa ansixiyey qorshaha uu ku shaqayn doono iyo tubta doorashada dowladda hoose ee puntland guddiga ayaa qorsheeyey in muddo laba sano ah gudahood ay lagu qaban doono doorashada dowladda hoose ee puntland qorshahan guddigu diyaariyey ayaa lagu soo bandhigi doonaa daafuur weyn oo loo samayn doono bishan diseembar gudaheeda sida uu sheegay guddiga guddiga doorashooyinka puntland oo madaxweyne deni magacaabay bishii agoosta ee sanadkan laba kun iyo sagaal iyo toban ayaa muddooyinkii u dambeeyey kulamo la qaadanaya qeybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiinta iyo hay-adaha taageersan arrimaha dimuqraadiyadda madaxweyne deni ayaa horey u ballan qaaday in puntland ka hirgelin doono barnaamijka dimuqraadiyadda oo ay horey ugu fashilmeen xukuumaddii ka horreysay
dhegaystayaal guud ahaan waxaa intaas aakii ku dhan warkii subaxnimaad kala socoteen raadiyo cadaado anigoo maadnuur axmed ayaa la socodsiinaan iise ayaa soo saartay anigii dhammaan asxaabtii nagala qayb qaadato waxaan kaga tegaynaa tan iyo intaan warkankiisa kale ku kulmi doono nabadgelyo